agaasimaha guud ee agaasika caafimaadka gobolka banaadir doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud ayaa deeq daawo ah gaarsiiyey qoysas kasoo barakacay gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe ee ku nool degmada kaxda ee gobolka banaadir madasha lagu wareejinaya deeqda daawada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudsimaha guddoomiyaha degmada kaxda anha guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada kaxda jimcaale axmed maxamed madaxa caafimaadka degmada kaxda xaawo cabdulaahi cali iyo mas-uuliyiin kale jimcaale axmed maxamed kusimaha guddoomiyaha degmada kaxda ahna guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada iyo xaawo cabdulaahi cali madaxa caafimaadka degmada kaxda ayaa ka warbixiyey qoysaska kasoo barakacay gobolada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe dadka hadda aan annaga maanta wasiirkeena caafimaadka agaasimaha oo dhan waxaan maanta dhan aan ku soconnay kaamam waxaan u tegaynay dad barakacyaal oo bannaan yaalyaallo dadkina ma aysan noqonin dad gobolka banaadir laga leeyahay laakiin waa dad uun dhibaata saamaysay oo roobab ka soo cararay iyagoo dadka dhibaatada iliina ay geysay u geysatay ee soo barakacay ee degmada kaxda ku soo barakacay ay u sameeyeen caafimaad waxaan rajaynaynaa in hay-adaha kale ee gargaarka ay qaybtooda qaadan doonaan qaybta caafimaadka waa waa dadaashay qaybteeda way qaadatay hay-adaha kalena fariinaan u diraynaa waxaan leenahay idinkana imaada qaybtiina qaata dadka ku soo barakacay degmada kaxda kama aysa imaanin gobolka banaadir waxay ka imaadeen gobollada shabeellooyinka oo ugu badan gobolka shabeellada hoose boqolkiiba sagaashan gobolka shabeellada hoose ay kasoo barakaceen caafimaadki waa loo bahda caafimaadka waa ku mahadsan yihiin waxaan leenahay hay-adaha kale humanitarinka inay ka soo gaaraan iyagana qaybtooda ay ka qaataanaan fariintaasaan u diraynaa doctor cabdiraxmaan axmed maxamuud agaasimaha guud ee agaasika caafimaadka gobolka banaadir ayaa sheegay in ay sii wadi doonaan daaweynta iyo caawinta qoysaska kusoo barakacay degmooyinka gobolka banaadir runtii maanta waxaa noo soo gabagaboobay tarakoob ama assessment aan sameyneynay dadka kusoo barakacay gobolka banaadir iyo dadka ka soo barakacay guud ahaan steedyada kaleete ee dariska nala ah maanta waxaa noo soo baxday khatarta daadadka ay saameynta ku yeesheen gobolka banaadir gobolka ugu yar inuu yahay guud ahaan tirada ay sheegayaan hay-adaha caalamiga iyo midda aan sameynay markii laysku fiiriyo banaadir wuxuu galay khatarta ugu yar sagaal kun oo qofood ayaa waxaa la sheegayaa in banaadir gudaheeda kusoo barakacday tirakoobka aan sameynana oo noo xaqiijiyey waxaan bilownay mobile tiimyo aan ka bilownay degmada kaxda iyo degmada dayniile degmada kaxda waxaan ka sameynay ilaa iyo dhowr afar xarumood sidoo kale degmada dayniilena waxaan ka sameynay ilaa iyo shan xarumood xarumahaasoo loogu talagalay dadka ka soo barakacay deegaanada nagu xiran ama deriska ah dadka inta badan waxay kasoo barakaceen middle shabeelle iyo lower shabeelle haddaan nahay maamul gobolka banaadir oo horkacayo guddoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo dhammaan maamulkoo isku duuban waxaan diyaar u nahay inaan adeeg caafimaad iyo adeeg kastoo ummaddan la sii karo inaan u adeegno oo goobahooda aan ugu geyno xafiiska agaasinka caafimaadka gobolka banaadir ayaa maalmihii dambe waday olole loogu gurmanayo dadka danta yar ee ku soo barakacay degmooyinka gobolka banaadir